نور أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا وكأنما سطعت شموس في دمي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad inoo maqlaysaan waxaan idin leenahay ramadaan mubaarag ku soo dhowaada darsiga lixaad ee duruusta taxanaha ahayd ee kitaabka kayfa caamalahum sala allahu calayhi wasalam waxaana soo jeedinaya sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin wuxuu darsigan shiikha ka bilaabayaa baabka ah in nebiga sala allahu calayhi wasalam looga daydo xajka iyo acmaashiisa به الدنيا وكان مكملا شرفت به الدنيا وكان مكملا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع أثره إلى يوم الدين وبعد أكسو جرني دروس تحنها هذا كتاب كيني كيف عاملهم صلى الله عليه وآله وسلم ودرسنا اللحاد oo ka bilaabmaya ciwaanka qudwatun fi lxaj waxaan soo haynay waxyaalaha looga daysanayo nebiga sala allahu calayhi wasalam jawaanibta dhinacyada kala duwan ee nebiga looga daysanayo ayagaasaan soo tirinayni marka waxaa ka mid a qudwatu nebigu dayasho weeye fi lxaji xajka dhexdiisa walxaju xajka min awdaxi cibaadaati lislaami islaamka cibaadaadkiisa kuwa uga cad ayuu ka mid yahay allatii cibaadaadkaasoo yatajallaa fiiha uu soo daahiraya dhexdeeda itibaacu nebiyi nebiga raacitaankiisa sala allahu calayhi wasalama iyo wata'asii bihi nebiga in lagu daysado ay bannaanka u soo baxayso waqad amara sala allahu calayhi waaalihi wasalam nabiga ilaahay wuxuu amray biliqtidaa'i bihi in lagu daysado filxaji xajka looga daysado biqowlihi hadalkiisa ayuu ku amray uu yidhi lita'khuduu inaad qaadataan darteed baan sidaan u sameeyey manaasikakum acmaashiinna fa innii aniga laa adri ma ogi lacallii waxaa laga yaabaa laa axuju inaana xajinin bacda xijatii haadih xajkan haddaan idinla xajinaya kadib inaanan soo xajin baa dhici karta marka acmaasha si fiican u fiirsada sida loo samaynayo iga qaatow xadiidka imaamu muslim baa soo saaray marka xajku wuxuu ka mid yahay meelaha ugu waaweyn ay soo bannaanka u soo baxayso kudayashada nebiga sala allahu calayhi wasalam looga daysanayo waliqtidaa'u kudayashada binnebiy lagu daysado sala allahu calayhi wasalam laa taqtasiru kuma gaabna oo kuma gooni aha calaa sifaatihi tilmaamihiisa almacnawiyati ee qarsoon bal iskaba dhaafa yatacadaa daalika arrinkaasi wuxuu u gudbayaa oo u tallaabayaa meelo kale u tallaabayaa liyashmila suu u kulansado aliqtidaa bihi nabiga in looga daysado fii jawaanibi xayaatihi noloshiisa dhinacyadeeda alcamaliyati ee camalka iyo shaqada iyo hawsha la qabanaya loo nisbeeyey yacnii kuma khaas ahaa tilmaamaha xagga macnawiga ah ee waxaa soo gudagelaya tilmaamaha camaliga ah waxyaalaha la qabanayo oo nabiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam looga daysanayo fa hadyuhu nabiga dhaqankiisa sala allahu calayhi wasalam fii daalika arrinkaa dhexdiisana dhaqan uga acmaasha camaliga ah akmalu hadyin dhaqan midka ugu dhammayska tiran wey yaqtadii bihi wuu ku daysanayaa almuslimu ruuxa muslimkabaa ku daysanaya fa fi tacaami washaraabi cuntada iyo cabitaanka dhexdeeda laa yaruddu nabigu ma celinaynin mawjuudan wax jooga cunto iyo cabitaan nuuc jooga markaasoo diyaara ha la celiye nuuc kale ha la keeno ma dhahayo walaa yatakalafu mana isku mashaqaynayo mafquudan mid la waayey wixii markaa loo keeno wuu iska cunayaa nuuc gooniya ha la raadiyo markaa aan meesha oolin ma dhahayo maa quriba ilayhi shay-un shay looma soo dhoweeyo shaygaasoo min adayibaati waxyaalaha wawanaagsan ee xalaasha ah ilaa haddii loo soo dhoweeyo aakalahu wuu cunaya wey maa caaba rasuulka ilaahay ma ceebaynin tacaaman raashin qadu weligii raashinkaani waa xun yahay sidaan buu yahay dhadhankaan buusaan buu u dhadhamayaa muxuu yahay waxani weligii ma dhihin in ishtahaahu hadduu jeclaysto oo markaa naftiisu ay rabta akalahu waa cunaya wailaa hadduusan markaa naftiisa aysan rabinna taraka waa isaga tegayaa ee ma dhahayo waxan baa xun iyo saan buu yahay ee si xun baa loo karshay iyo badaa laga badiyey maya waxa waxsbadaa lagu yareeyey ee sidaan sidaan baa la yeelay waxaa shaqadiisa maaha hadiga nabiga ka mid tahay sala allahu caleyhi wasalam wa yuraa waa la arkayaa alhilaalu bil baa dhalanaysa uma alhilaalu bil kale ayaa haddana bilanaysaoo dhalanaysa uma alhilaalu bil kale ayaa haddana bilanaysa walaa yuuqadu lama hurinayo fii beytii gurigiisa laga shidi maayo naaru wax dab ah dab wax lagu karsadaba laga shidi maayo taasi marka waxay tusinaysaa nabiga sala allahu caleyhi wasalam suhdigiisa iyo adduunyada agtiisa inays waxba qaymaa ka lahayn wa kaana wuxuu ahaa idaa quriba ilayhi haddii nabiga loo soo dhoweeyo addacaamu raashin loo keeno qaala wuxuu dhihi jiray bismi illaah fa idaa faraqa hadduu faaruqo min tacaamihi qaala wuxuu dhihi jiray allaahuma adcamta wasaqayta waaqnayta waaqnayta wahadayta waaxyayta falaka alxamdu calaa maa actayta allaahuma allahya waad camta waad quudisay oo raashinkan adaa bixiyey na siiyey wasaqayta waad waraabisay waaqnayta waad deeqday waaqnayta waad kaydisay wahadayta waad hanuunisay waaxyayta waad noolaysay falaka adiga ayuu kuu sugnaaday oo keliya alxamdu mahad calaa maa shay baad ku mahadsantahay acdayta aad bixisay wey xadiidka imaam axmed baa soo saaray culimmaduna waa saxiixiyaan waidaa akaa rasuulka ilaahay hadduu cuno cinda qowmin qolooyin agtooda oo agtooda raashin uu ku cuno martiqaad ay u sameeyaan lam yakhruj ma bixi jirin dhaqankiisay ka mid ahayd nabiga sal alla calehi wasalam xataa yadcuwa lahum ilaa uu u duceeyo marka inaanta iska cunto iska baxda ma aha haddii qolooyinku marti qaadaanoo cunno fiican ku siiyaanoo si fiican lagu maamuuso waa inaad qofkaas waxa weeyaan daad intii oo kale u qaban kartan aad u qabarto haddaad u qaban karinna aad u ducaysa wey man sanaca ilaykum macruufan fakaafi-uuhu qofkii wanaag idiin sameeyaa u beegtooma intii oo kale u sameeya haddaadna u beegtoomaynin u duceeya wey yaakulu rasuulka ilaahay waa cunaya maa tayasara wixii fududaada fa in cawasahu hadduu weysiiyo oo shaygiiba la waayaba sabara waa sabraya wey haddiiba la waayo waxa la cunana yani waxa weye wax kale ma raadin waa iska sabraya khalaas xataa innahu nabiga la yurbitu uu xirayay calaa batnihi calooshiisa wuxuu ku xirayay alxajara dhagax buu ku xirayay min aljuuci liajli ljuuc gaajo darteed dhabarka si markaa uusan usoo dhicin usoo godan ayuu laba dhagaxaan ku xidhay maalinkii waxa weye axsaab ee khandaqa godka la qoday wa kaana wuxuu ahaa rasuulka ilaahay sal alla calehi wasalam laa ya-nafu midaan ka santaagin min mu'aakalati axadin qof la cunitaankii saqiiran kaana aw kabiira qof yar ha ahaado qof weyn ha ahaado kama santaagin xoran aw cabdaa qof xor ahaya ama addoon acraabiyan aw muhaajira acraabi ha ahaado ama qof muhaajiro aada u qaymo badan ha ahaado kama santaagayo wa fi nnawmi wal-istayqaadi nabiga waxaa kaloo looga daysanayaa hurdada iyo soo kicitaanka marka cuntada asalkeeda in wax la cunay in waxa la cabaa waa shay marka waxaweye bani aadamka isaga abuuran oo laakiin qaabka loo cunayo qaabka loo cabayo ayaa nabiga looga daysanaya sal alla aleh waslm afcaashan waa arki doonaa aqsaamteedii qaybahay noqon doonta waa noo imaan doontaa afcaasha nabiga sal alla aleh wasalam waxaa looga daysanaya waxa jibiligaah iska caadada ah kaana rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yanaamu mid seexda idaa dacatu hadday u yeerato alxaajatu dantu ila nowmi seexasho hadday u yeerato wuu iska seexan jiray calaa shiqihi dhankiisa alaymani ee midigtaabuu u seexanay daakiran illaah allah xaalu xusaya tacaala alla waa sarreeyay hayra mubtali-in aan buuxinaynin hayra mumtali-i lbadani jirkiisa aan ka buuxinaynin min atacaami washaraab ile qofku intcunto iska buuxsho haddana inuu seexdo lama ogola si guud baaba loo ogolay cuntada in layska buuxiyo layska badiyo oo xanuuno badan bay keentaa weliba khaasatan qofku isagoo markaa calool buuxa haddana uu sii seexdo waa kasii daran tahay wa kaana rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa araada hadduu doono an yanaama inuu seexdo wadaca waa dhigaya yadahu gacantiisa taxta ra'sihi madaxiisa hoostiisa ayuu gelinayay uma qaala markaasuu wuxuu dhahayay allaahuma qinii cadaabak yowma tabcathu cibaadak allaahuma allaha yowqini iga ilaali cadaabaka cadaabkaaga iga ilaali yowma maalin ama tubciu dheh abcahaka keen tubciu aada soo bixinayso cibaadaka addoommadaadagu xadiidka tirmidi baa wariyey can xudayfata bnulyamaan radia allaahu tacaala canhu xadiis saxiixabu weliba dhanka loo seexanaya waa dhanka midigtaawa wa kaana wuxuu ahaa rasuulka ilaahi sal alla aleyh wasalam yastayqidu mid soo baraaruga idaa saaxa saarikhu midka dhawaaqaya hadduu dhawaaqo yacni waxa dhawaaqaya saarikha laga hadlaya waa diiqiw fayaxmadu allaha tacaala allah buu ku mahdinayaa wayukabiruhu alluu weynanayaa u takbiirsanayaa wayuhaliluhu waa towxiidsanayaa wayadcuuhu alla ayuu tuugayaa uma yastaaku waa cadaysanayaa uma yaquumu waa istaagayaa ilaa wuduuhi waysaqaadkiisii uma yaqifu waa istaagayaa markaa kadib lisalaati beyna yaday rabbih rabbiga hortiisa ayuu salaad ugu istaagayaa munaajiyan lahu xaaluu la koodaya bikalaami hadalkiisa uu kula koodaya alluu la hadlayaabade qofku markuu salaaddii tukanayo wuxuu akhrinaya qur-aanka ilaahay buu la hadlayaa muhniyan calayhi xaaluu ammaanaya raajiyan lahu xaaluu rajaynayo raahiban raaqiban xaaluu rajo weyn ka qabayo naxariistiisa iyo dambidhaafkiisa iyo jannadiisa iyo dhawaanshihiisa iyo naxariistiisa raahiban xaaluyo mid cabsanaya wa kaana rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yanaamu mid seexdaa calal firaashi buu ku seexanaya taaratan marwe gogol caadiya wa calal xasiiri wuxuu kaloo ku seexanayay wax yarka firaashku marka waa shayga markaa joodariga iyo wixii lamidkaawo wa calal xasiiri gogol caadiyuu ku seexanaya taaratan marna wa calal ardi dhulka ayuu ku seexanaya taaratan mar kale dhulka caadiga waxba ka xiginba wa calaa sariiri buu ku seexanaya taaratan marna mar firaash gugulan oo joodari wax lamid ah mar gogol iska caadiyo sajaayadii wixii lamid ah marna waxa dhulkuba iska seexanaya marna sariir buu ku seexanaya intaba marka waxa weeyaan waa jaa-is zaadulmacaadka ayaad ugu laaban kartaa hadaladan qudwatu nabigu dayasho weeye sala allahu calayhi wasalam fii kalaamii hadalkiisa iyo wa sukuutii aamuskiisa iyo wa dixkii qosalkiisa iyo wa bukaahi boohintiisa intaba ha looga daysanayo bal qaabka hadalkaaga aad u miisaami lahayd aamuskaaga qosalkaaga oohintaada waa inaad uga daysataa nabiga sala alla cala waslmxaalkiisu sideebuu ahaa arrimaha marka laga hadlayo kaana rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa takalama hadduu hadlo takalama wuxuu ku hadlayay bikalaamin hadal hadalkaasoo mufasalin la kala saarsaaray mubayanin la kala cadeeyey yacuduhu uu tirinaya al caadu qofka tirinaya hadal fasiixoo kala dhigdhigan oo isdhex gashanayn oo waxaysan kaaga qarsoomaynin laysa bihadin ma ahan mid markaa iska shumaya musricin degdegaya laa yuxfadu aan la xifdin karin se hadiyahudu ka hadi shicr layska dureerinayo layska wado oo tororog ah oo ama la kala sooci karin ma ahayn walaa munqadicin mid kala go-ayo cabaar inta la aamuso haddana hadhow la hadlaya ma ahayn yatakhalalhu uu soo dhexgelayo ay soo dhexgalaysa asakataatu aamusyaalo wey beyna afraadi ilkalaami hadalka qaybihiisa dhexdooda wey bal iskaba dhaafay hadyuhu nabiga dhaqankiisa fiihi hadalka dhexdiisa ugu dhaqan ah akmalu lhadyi dhaqan midka ugu wanaagsan buu ah si fiican hadalkiisa hadal u wanaagsan oo khayr badan oo kala dhigdhigan haddana aan hadal kala googo-an aan ahaynoo cabaar inta laamuso haddana hal kelima la sheegaya ma ahayn wa kaana rasuulka ilaahi wuxuu ahaa kaiiran maa in fara badan yuciidu mid soo celiya alkalaama hadalka alaaan saddex goor buu ku soo celinayaa hadalka liyucqala canhun xaggiisa laga fahmo wa kaana rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa sallama hadduu qolo salaamayo sallama waa salaami jiray alaaan saddex goor buu salaamayaa si dadku salaanta ay u fahmaan in la salaamay oo markaa ay u radiyaan wey wa kaana rasuulka ilaahay wuxuu ahaa dawiila sukuuti aamuskiisu miduu dheeryahay midka tarogeye ma ahayn aamuskiisaa dheeraa laa yatakalamu bishayin shay kuma hadlaynin shaygaasoo fii kayri xaajatin aan dan ahayn inaad iska hadasho maantan iska daldalanto adoo wax dan aan ka hadlaynin ma aha hadalka waa inuu hadalkaaga yimaadaa dan iyo maslaxo loo baahanya wayatakalamu rasuulka ilaahay waa hadlaya bijawaamicilkelimi hadalka midkiisa wax aruuriya hadallada wax soo kulmiya waa hadal yaroo gaaban haddana wax badan oo macaani ah ayuu soo kulminayaa faslin ee kala dhigdhigan laa fuduulin mid iska dheeriya ma ahayn walaa taqsiirin mid gaaban meeshii loogu talagalay ka hooseeyana ma ahayn wa kaana rasuulka ilaahi wuxuu ahaa laa yatakalamu midaan hadlin fii maa laa yacniihi waxaan dan ugu jirin wax iska maalagacani oon qaymo lahayn kama hadli jirin walaa yatakalamu kamana hadla jirin ilaa fii maa shay mooyaan yarjuu hawaabahu hawaabkiisa uu rajaynayo waidaa kariha shay-a shay hadduu necbaystana curifa waa la garan jiray fii weji wejigiisaa laga garan isagoon ba hadlin baa laga garanayaa shaygaa inuu necab yahay wa kaana wuxuu ahaa jullu dixki marka hadalkaa waa inuu hadalkii nabiga sal alay wasl ku miisaanaadaayo miisaankaas waa ina uga dayataa nabiga sal al hadal miisaaman inuu hadalkaa hadal wa kaana jullu dixkii qosalkiisa badankiisu wuxuu ahaa adtabasuma dhoola cadayn weyn bal kulluhu dhammaantii qosalkiisaoo dhan adtabasumu buu ahaa fa kaana nihaayatu dixki hadalkiisa meesha ugumanaa qosalkiisa meesha ugu dambaysaa wuxuu ahaa waxba ka dambayni an tabduwa inay muuqato nawaajidu gowsdambeedyadiisa nawaajidu gowsdambeedyadiisa ayaa muuqanaya waa meesha ugu dambaysa waa qosol meesha ugu dambaysa inta kale laakiin muusood hadal yaroo dhoola cadayn ayuu ah wa kaana yadxaku wuxuu ku qosli jiray mimaa yudxaku minhu wixii lagu qoslo dadku ay la yaabaan wahuwa waxaa lagu qoslayaa mimaa kiibuu ka mid yahay yutacajabu lala yaabo midli asagoo kale wey wayustaqrabu la qariibsado wuquucuhu dhicitaankiisa wayustandaru naadir laga dhigo waxyaalaha maaragta inta badan aan dhicin ee la yaab kale oo dadku ay ku qoslaan sidaasoo kale nabigu salalla aley wasalam waxyaalahaas waa ku qosli jiray marka qosolka nabigana salalla aley sidaas buu inaad iska qaxqahayso xafadsanaad qosolkaaga laga maqlaa sax ma ahan hadal yadoo muusood ah waa inuu yahay qosolkaagu wa amaa bukaahu nabiga oohintiisa salalla aley wasalam fa kaana wuxuu ahaa min jisi dixkii qosolkiisaoo kalu ahaa lam yakun ma ahayn boohinta nabigu salalla aley wasalam bishahiiqin mid markaa feeraqaad oo qofku markuu hadal xoog ba inuu ku hadlo u rabo uu feero qaadayo feerihiisa dhanba ay soo qaadmayaan warafci sawtin iyo coddheer marka boohin marka waxaw feera qaadaho qaylo ahoo aad u dheeraysa ma ahayn kamaa lam yakun dixkuhu sida nabiga qosalkiisuba uusan ahayn biqahqahatin hadal markaa waxaa weeye qosol oo sod wato qaylo ah walaakin kaanad waxay ahayd nabiga boohintiisu tadmacu inay caynay ilmaynayso caynaahu labadiisa indhoodu xataa tamhala ilaa iska shunmaaw wayusmacu waa la maqlaya lisadrihi nabiga xabadkiisa asiisun shanqar baa laga maqlay sidii dhari karsamayoo kale wax markaa guuxaya wa kaana bukaahu nabiga oohintiisu waxay ahayd taaratan mar raxmatan naxariis lilmayiiti qofka dhintay loo naxari loo taraxumayo oo marka boohinta ay ka keenayso raxma wa taaratan marna khawfan ayuu ahaa cabsi calaa ummatii uu cabsanayo shafaqatan turid calayha ummadda uu turayo wa taaratan marna wuxuu ahaa min khashyati illaahi allaha cabsidiisa wa taaratan marna cinda samaaci lqur-aani qur-aanka maqalkiisa markuu qur-aanka maqlo ayuu saamayn jiray oo ku booyi jiray wa huwa bukaau ishtiyaaqin waa hilow boohintiis wey iyo wa maxabatin jacayl iyo wa ijlaalin weyneyn wey musaaxabun lala saaxiibiyey lilkhawfi cabsi iyo walkhashyati macnaha baqasho cabsi iyo baqasho marka sidaasuu ahaa boohinta nabiga sala allahu calayhi wasalam walamaa maata ibnuhu markuu dhintay ibraahiimu damacat caynaah labadiisa indhood baa ilmeeyeen wa bakaa wuu booyey raxmatan lahu naxariis u naxariisan wa bakaa rasuulkii ilaahay waa booyey lamaa shaahada markuu arkay ixdaa banaatii gabdhihiisa mid ka mid ah walxal nafasuhaa nafteedana tafiidu ay soconayso nafta ay ka sii baxayso markuu arkay nabigu salalla aleyhi wasalam iyadana waa ilmeeye wuy gabadha umaama bintu waxaa wey rasuulilaahi salalla aleyhi wasalam umayana waa la sheegay umaama ama umayma ayuu arko naftu kasii baxayso umaama ama umayma bintu zaynabadhe radi allaahu canha gabadhaa zaynaba dhasho wa bakaa waa booyey taasna waa la sheegaa macnaha sidaa inay ahayd wa bakaa rasuulkii ilaahay waa booyey lamaa qara'a markuu akhriyay caleyhi nabiga dushiisa ibnu mascuudin suurata nisaa uu ku akhriyo sida bukhaari muslim ay soo saareen wa bakaa rasuulkii ilaahay waa booyey lamaa maata cuhmaan ibnu madcuun markuu geeriyooday wa bakaa waa booyey lamaa kasafat ishamsu qoraxdii markay madoobaatay wa sallaa salaata alkusuuf salaad qorax madoobaadana wuu tukaday wa jacala wuxuu gudogalay yabkii inuu booyayay fii salaatihi wa jacala wuxuu gudoo kale yanfuqu inuu markaa fuufmayo oo qofku markuu booyo waxaa kasoo baxda waxbaa soo markaa kasoo baxaya cod oo afuuf ah u yidhaahdo marka sidaasuu ahaa nabigu sal alla alay wasalam wa bakaa rasuulkii ilaahay waa booyey lamaa jalasa markuu fadhiistay calaa qabri ixdaa banaatihi gabdhihiisa mid ka mida qabrigeeda uu fadhiistay wa kaana wuxuu ahaa yabkii mid booya axyaana marmar fii salaati lleyl salaatuleylka mar dhexeeda ku booyi jiray marka booyinta nabigana sal alla alay sidaas bay ahayd waa in marka boohintaada ay ku salaysnaataa boohintii nabiga salalla aley wasalam aysan markaa aadan boohin la-aana noqonin oo qof jafaafa qalalan boohintaaduna mid jaahiliya aysan noqonoo dhaqan xun oo gaaladu ay yaqiineen iyo dadka maaragtay diinta aan ku dhaqmayn qudwatun fii khudbatihi ciwaan kale nabiga sala allahu calayhi wasalam waxyaala looga dayana waxaa ka mid ah khudbada marka la akhrinayo in khudbadaada ku salaysnaatood uga dayata nabiga sal alla alay sl khudbooyinkiisii kaana rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa khadaba hadduu khudbo akhrinayo ixmarat caynaah labadiisa indhood baa gaduuda jiray wa calaa sawtuhu codkiisana kor buu u qaadmi jiray washtada qadabuhu caradiisana waa daraa jirta xataa kaannahu waaba asagoo mundiru jeyshin ciidan ka digaya ama ciidan u digaya ciidan lagu soo socdo ama ciidan soo socduu ka digaya laa yakhdubu ma khudbayn jiray khudbatan khudba ma akhrin jiray ilaa iftataxahaa khudbadaa wuxuu ku furfura jiray bixamdillaah allah xamdigiisa ku furfura jiray ducada marka aadka loo yaqaana oo aad nabigu akhrin jiray in alxamda lilah inta badan wa kaana madaaru khudabihi khudbooyinkiisu meesha ay ku wareegayaan wuxuu ahaa calaa xamdillaah allah kuhamahdiintiisa iyo wathanaaya calayhi in la ugu ammaano biaalaa'ihi nicmooyinkiisa iyo wa awsaafi kamaalihi wa maxaamidihi tilmaamihiisa kuwooda dhammayska tiran iyo mahadyaashiisa iyo wa tacliimi qawaacidi diini lislaam ama qawaacid alislaam islaamka qawaaciddiisa in dadka la baro iyo wa dikri ljannati waannaari waalmacaad jannada iyo naarta iyo isa soo saaridda in laga sheekeeyo iyo waalamri bitaqwa allah allaha cabsidiisa in la isfaro iyo watabyiini mawaaridi qadabihi meelaha carada ilaahay soo jiidaya in ummadda looga digo wa mawaaqici ridaah meelaha ilaahay subxaana wa tacaala uu ka raali noqonayana ummadda loo caddeeyo fa calaa haada kan dushiisa ayuu kaana ahaa madaaru khudabihi nabiga khudbooyinkiisu meesha ay ku wareegsanayaan wa kaana rasuulka ilaahay wuxuu ahaa salalla aley wasalam yakhdub mid khudbo akhriya fii kulli waqtin waqti kasta bimaa taqtadiihi waxa ay keensanayso xaajatulmukhaadabiina dadka lala hadlayo dantooda wey iyo wa maslaxatuhu maslaxadooda wa kaana wuxuu ahaa yuqasiru khudbatahu khudbadiisa mid gaabiya axyaanan marmar wa yutiiluhaa mid dheereeya axyaanan marmar wey marna waa dheeray jiray marna waa gaabi jiray bixasabi xaajati nnaas dadka xaajadooda qadarkeeda la fiirinaya siday ugu baahan yihiin iyo xaaladda laga hadlayo marna waxay keensanaysaa in la gaabiyo marna la dheereeyo hadal inaad maslaxa ka dhigata khudba yaroo gaaban aad joogta ka dhigatan saxa ma ahan mid dhirir badan ummadda ay ku daalaan inaad waqti kasta ka dhigtana sax ma aha marba xaalada jirta iyo khudbadu waxa ay ka hadlayso iyo xaalada markaa laga hadlayay ku xiran tahay marka khudbaduna waa inay markaa khudbo masaalixda iyo markaa waxa taagan iyo suuqa waxa ka socda inay khudba la jaan qaadaysa ay noqotaa khudba waa hore la qoray oo laga yaabo in mar shan boqol oo sano ka hor la qoro meel isaga taalla oo laga yaabo ummadii markaa lala hadlayay ummadanba inaysa markaa waxa isbedel weyn uu jiro inaad weligaa meeshaan iska taagnaa taas unaad xifdiso ood ummadda u sheegto sax maaha xaaladda markaa taagan iyo waaqaca markaa taagan iyo arrimaha soo cusboonaaday waa in ummadda lagala hadlaa wa qudwatun fi lmucaamalaat nabigu salalla aley wasalam wuxuu ummadda dayasho ugu yahay xagga la dhaqanka wey kaana axsana annaas rasuulka ilaahay wuxuua midka ugu wanaagsan mucaamalatan xagga la dhaqanka wey xagga beeca iyo shiraha iyo waxkalagadashada iyo arrimaha noocaasa aad buu ugu fiicnaa baaca rasuulullaahi rasuulka ilaahi waa iibiyey salalla aleyhi wasalama asagaa wax iska iibiyey washtaraa asagaa soo iibsaday wa aajara asagaa kareeyey wasta'jara asagaa soo karaystay wa shaaraka khayrahu dad kale ayuu la shirkoobay walamaa qadima calayhi markuu u soo galay nabiga dushiisa shariikuu ninkii shirkada la ahaa qaala wuxuuyi amaa tacriifunii miyaad ay garanayniyo war ninkan yimidow miyaad ay garanaynin qaala wuxuuyi amaa kunta miyaadan ahayn shariikii ninkii shirkada ila ahaa fa nicma ashariiku mid shirka loola noqdo midka ugu fiican baad kun tahay adiga laa tudaari walaa tumaari dadka iskama dawareejisid maana la murantid wey nin fiican baad ahaydoo xagga shirkada iyo wanaaggeeda iyo khayrkeeda ku dadaala wa ahdaa rasuulka ilaahay waa hadiyeeyey wa qabila alahdiyata hadiya haddii loo soo hadiyeyna wuu aqbalay wa athaaba calayha waruu ka abaalmariyo qofkii hadiyada u soo hadiyeeyey ayuu wax siiyey wastadaa rasuulka ilaahay waa dayn qaatay birahanin rahan buu ku dayn qaatay rahan buu inta dhigay buu wax daynsaday wa biqayri rahanin rahan la-aanna wuu dayn qaatay wastacaara wuu soo caariye qaatay alaab markaa uu celinayo oo sii haysanay isticmaalay washtaraa bithamani alxaal lacag kaash ayuu wax ku gaday iyo walmu-ajali mid daynuha dib laga bixin doono inta kaash iyo daynbaa waxbaa ku iibsaday wa kaana rasuulka ilaahay wuxuu ahaa ida stalafa salafan hadduu wax soo dayn qaato qadaa waa gudi jiray khayran mid wax kasii wanaagsan yacni dayntii buu siinayaa iyo wax kale oo ka wanaagsan wa kaana wuxuu ahaa ida stalafa min rajulin salafan nin hadduu ka soo qaato macnaha waxa weye wax horumaris ah qadaahu iyaahu waa u gudayy wa dacaa lahu waan ilaahay u baryayey fa qaala wuxuu baaraka allaahu laka allaha kuu baraykeeyo fii ahlika ehelkaaga iyo wa maalika xoolahaaga inamaa jazaau salafi salafka iyo wax hadda qofka laga soo hormarsada abaalmarkiisu waxa weeyaan oo keliya ah alxamdu qofka in looga mahad celiyo iyo wal adaa-u in loo guto in loo guto la bixiyo nasaa-i baa xadiidka soo saaray ibnu maaja waana xadiid markaas sugan weeyaan marka dayn haddii maaragtay qof aad kasoo salaf qaadato waa inaad qofkii horta u guddaa wixiisii khayr iyo wanaagna ku abaalmariso aad u ducaysaayo intii marka xoolaha kala maqnayd wawaqafa rasuulullaahi rasuulka ilaahay waa waqfay ardan dhul dhulkaasoo kaanad lahu asaga u sugnaatay ayuu waqfay jacalahaa waa yeelay sadaqatan sadaqa ayuu uga dhigay fii sabiililah jidka ilaahay wuxuu jidka ilaahay markii ilaahay dartii ayay sadaqo u tahay ama dadka muslimiinta duulaya ayay sadaqo u tahay wa tashafaca waa shafeeco dalbay wa shufica ilayhi asagana waa loo soo shafeecay wa radad bariiratu bariirana waa celisay shafaacatahu shafeecadiisa wey shafaacaw dalbo asagaa qof ka shafaaco dalbay asagana shafaaca laga soo dalbay oo la weydiiyey wey gabadha bariirana shafaacadiisa way radisay fii muraajacatiha la noqnoqoshadeedii uu kala noqnoqonayo uu kala hadlaya nebigu sal alla aley wasalama muqiita ninka la yidhaahdo ninkaasuu yidhi maaragta maad iska aqbashid ninka aad buu u jeclaa gabadha bariiraha iyadana way xorowda asaguna addoon buu ahaa marka khiyaar bay lahayd marka arrintan bay amraysaabay tiri ma nebigu ku amra laakiin waan talinayaa buuyii tala fiican bay ila taha aniga mar hadday tala tahay wax tirbis weeye shafaacadii marka way diiday falam yaqdab caleyha nebigu ma caroonin adiga shafaacadaadi iyo ergadaada haddii la diido inay carooto sax maaha nabi maxamed baa laga diiday sal allau aleyhi wasalam mana caroonin walaa cataa mana canaanin wey oo nabigu ma dhihin see shafeecadayda maaragtay iyo ergadayda aduu diiday wey adiga shafaac waxaa weeye haddaad shafeecdo ajar baa helaysaa ishfacuu tu'jaru shafaacadaada in la aqbalo way dhici kartaa in la diidana way dhici kartaa haddii lagaa aqbala khayru haddii lagaa diido waxba ha caroonin wey wahuwa aluswatu nabigu waa dayasha iyo walqudwatu ummadda ayuu wuxuu u yahay ku dayasho wanaagsan waxaa laga rabaa marka inay dadku ka dhigtaan nabiga sala allahu calayhi wasalm midka looga daysanaya arrimaha wey wa xalafa nabiga ilaahay waa dhaartay fii akthar wax ka badan min amaaniina mowdican sideetan boos wax ka badan buu dhaartay wa amarahu llahu subxaanahu watacala allah baa amray bilxalifi dhaar fii alaaati mawaadica saddex meelodoo qur-aan ka mida marka meelo uu adkaynaya nabigu arrimo uu adkaynayuu ku dhaaranay sidaa sidaa baan ku dhaartay allah baan ku dhaartay kaasoo gacantiisu maca nabi maxamed laftiisu ay gacantiisa ku jirtay waad arkaysaa in badan wa kaana rasuulka ilaahi wuxuu aha sal alla aley wasalam yastathnii fii yamiini dhaartiisa mid soo reeba taaratan marw wa yukafiruhaa ka kafaara guurta taaratan mar kale wayamdi mid tagsiya ayuu ahaa fiihaa dhaartaas buu ku tegay taaratan mar inta wuu samaynayo marka intaba uswa ayuu nabigu sal alla aley waslm madda ugu yahaa wa kaana rasuulka ilaahay wuxaa yumaasixu mid kaftama wayaquulu waa dhahaya fii misaaxi kaftankiisa alxaqa wey wa yuwari mid sarbeeba ayuu ahaa walaa yaquulu maa dhahayn fii tawriyatihi sarbeebidiisa ilaa bilxaqi xaq may wax kale ma dhahayn tawriyadiisa waxaan xaqan kuma sheegaynin wa saabaqa rasuulullaahi rasuulka ilaahi waa tartamay sal alla binafsihi cala alaqdaam lugaha ayuu ku tartamay wasaaraca waana lagdamay marka tartanka iyo lagdanka iyo arrimahaas waa arrimo iska bannaan saxa wey wa khasafa naclahu kabtiisa ayuu waxa kartay biyadii gacantiisu ku kartay shariifada ah waraqaca thawhu maradiisana waa toshay waa kabtay biyadii gacantiisa waraqaca dalwahu dalowgiisa ayuu kabtay dalowgu midka biyaha lagu dhaansada la yidhaahda wa xalaba shaatahu ridiisana waa lisday wa fallaa thawbahu maradiisana waa jaftay wakhadama ahlahu ehelkiisu u khidmeeyay iyo wanafsahu naftiisaba isaga alaabtii ku seexalay wixii soo qaadanaya marna ehelkiisa u khidmaynay wa xamala macahum la jirkooda ayuu xambaaray allamina bulukeetigii fii binaa'i almasjidi masaajidka dhismihiisii wey wa adaafa asagaa martigeliyey wa udiifa asagana waa la martigeliyey wa kaana rasuulka ilaahi wuxuu aha sal alla aley wasalam yacuudu mid booqda almariida qofka xanuunsan wayashhadu mid ka qaybgala aljanaasata wayijiibu mid ajiiba addacwata yeeritaanka wayamshi mid socda maca al armalati waalmiskiin garoobta iyo midka miskiinkaa buu soconaya wadaciifi midka tabarda daran fii xawaa'ijihim danahooda u soconayay wa samica rasuulka ilaahi waa dhagaystay madiixa shicri shicirka midkiisa uu xammaanaya wa athaaba caleyh waan abaalmariyow oo ammaan marka shicir ahoo lagu ammaanaya nabiga sal alla aley wasalam waa dhagaystay waana ka abaalmariyow marka intaasoo dhan waa dhaqamo wanaagsan oo nabiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama looga daysanayo wallahu aclamu subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ileyh wasal allah wasalam calaa nabiyina muxamed